ilaahay u naxariistee cumar cati qaalib oo dee hadha imakaba qabaqabadii aaskiisu ay socoto saaka lagu aasi doono xabaalaha baqida baqiic ee magaalada hargeysa dee waxaan isbaranay anigu kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatankii muddo yarun anigoo markaa radio muqdisho ka shaqaynayay reportikii ugu horreeye markaa aan u baxo ayuu ahaa xaafadda hodan ee magaalada muqdisho ayay ahayd oo markaasi dugsi hoose la dhagax dhigayay dugsiyadii khasabka ahayd ee markaa lagu baahinayay tacliinta markii la qoray farta hooyo ee soomaaliga oo dabeeta la doonaya lasii xoojiyo markaa ilaa waktigaasi cumar cate dee shaqooyin mihnad xagga saxaafadda warbaahineed ama safaraha ka soo noqdo aabase shirar jaraa'id ha qabto aabase ayaanu ku kulmaynay intii radio muqdisho iyo radio hargeyso markii dambeba laisoo bedelay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatanki ilaa kob iyo sideedkina radio hargeysa ka shaqeeyey marka waxaan kuxus ku xusi karaa in uu ahaa de nin rubcadda ah oo xagga diblomaasiyadda aada iyo aad meel sare ka gaadhay oo markii hore ka bilaabay de marka diblomaasiyadda aynu eegno xogeyaha koowaad ee safaaradaha soomaalida gaar ahaan ethopiya kashaqeeya kasoo shaqeeyey sida wararkaan ku helay iyo moscow markii dambena danjiro noqday markii dambe kacaanka uu dhashayna wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabay waktigaasi oo aada usoo shacbaxay oo de markaa jabhadihii iyo dhaqdhaqaaqyadii gobonimo doonka ah ee qaarada dhinaceeda koonfureed sida namibia iyo rhodesia imika zimbabwe iyo south africa iyo angola iyo mozambique heesahan aada maqashaan ee wanka macasha ii qabo adna gawraca ii mari mozambique angola marka la yidhahdo fanaaniintii waa beri ay ku luuqeynayaan oo kale ololahaas cumar carte ayaa hormoodka ah oo dee arrimaha dibadda ahayd dalal kale oo iyaguna africa dhinaceeda galbeed oo ayaa iyaguna jiray oo dee waktigaasi xorriyadda qaatay oo lafdhabar ay u ahayd markaasi ay jamhuuriyadda dimuqraatiga ee soomaaliya ay waday cumar cartena hormoodka ukaha taasaa lagu xusuusta waxaa kaloo lagu xusuusta xagga jaamicadda carabta inuu ahaa de markii wasiirka arrimaha dibadda u ahaa isagoo carabidana aad u yaqaanay ninku gabyab weeyaan carabida anigu waxaan xusuustaa manaahijta dugsiga dhexe fasalka sideedaad iyo fasalka toddobaadba waxaa lagu dhigan jiray maadadan carabida la yidhaahdo gabayo badan oo wadani ah oo cumar carte uu tiriyey ayudriku qawmi ana bilardi maqraman waana fiiha turbun yani waa gabayo waaweyn oo la yaqaanay marka carabidan aad buu u yaqaanay marka ina uu ahaa diblomasigii dee injineerka ka ahaa ee isagu hormoodka ka ahaa ina ay jamhuuriyadda dimuqraatiga ee soomaaliya xilligaasi kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii ay ku biirto jaamicadda carabta oo ilaa iyo haatanna xubin ay dee soomaaliya ka tahay jaamicadda carabta waxaa kaloo lagu xusuustaa ina uu xaggan markii dambe wasaaradda arrimaha dibadda oo laga bedelay wasiirka madaxtooyada ayuu noqday in yar buu joogay dabeetana wasiirka tacliinta sare waxaan xusuustaa oo kale inuu hogaamiyey festivalkii weynaa ee beelaha madow la yidhahde kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo todobaatankii baan u malaynaya inay ahayd nigeria lagos ee dabeetana gobolada waaberi iyo guud ahaanba bahda fanka iyo aqoon-yahanka iyo jaamicaduhu ay kusoo bandhigayeen fanka soomaaliyeed lambar wanka kale halkaasi waxaanan xusuustaa waktigaasi oo wararkaan ka akriyi jiray radio muqdisho waxaa ku dhintay halkaasi oo shil baabuur ku dhintay saddex qof oo kamid ahaa wafdigii uu hogaaminayay oo gaar ahaan hoboladii waaberi oo kamid ahaa maamulhii tiyaatarka markaasi muqdisho maxamed ciise allah u naxariisto abgaal siciid nin la odhan jiray waa filayaa iyo wiil uu dhalay aabaha weyn ee xagga fanka allah u naxariistay cabdilaahi qarshe marka cumar carte dee wuxuu ahaa nin taariikh dheer le buu ahaa markii dambe dee ra-iisul wasaareu noqday waa la xidhay hortay oo dawladdii kacaanka ay xidhay oo toddoba ayuu kamid ahaa mas-uuliyiin waaweyn oo ah wasiiro ay ku jireen iyo madax kaleba isagoo gudoomiye ku-xigeenka golaha shacbiga markaasi ahaa oo ay cumar carte madaxweyne xigeenkii uu ku jiray ismaaciil cali abakor cumar xaaji fasalo wasiirka difaaca ahaa maxamed xasan shiikha wasiirka warfaafinta ahaa cismaan maxamed jeelo xubinka ahaa golihii sare ee kacaanka yuusuf maxamed weyne waxaa wasiirkii maaliyadda mar soo noqday iyo warsamo juqufa wasiirka xanaanada xoolaha toddoba sana markii xidhnaayna maxkamadda badbaadada ayaa la keenay cumar iyo raggu ku jiro dil baa lagu xukumay laakiin markii dambe la soo daayey dabeetna markii dambe dawladdii kacaanka maxamed siyaad bare uu dhacayna dabeetna waxa uu noqday ra-iisul wasaare laakiin dagaaladii waadigii ogaa ee u s c gaar ahaan muqdisho ay ku dagaalameen labadii garab ee cali mahdi iyo caydiid uu ka baxay sacuudi arabiya ayuu tegay markii dambena somaliland buu yimo madaxweynenimada ayuu tartamay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii laakiin maxamed xaaji ibrahim cigaal baa kaga guulaystay mar kalena uu kasoo qayb galay shirkii kale beele kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii intii dambe sacuudiga ayuu ku noolaa laakiin labadii kun iyo sideed iyo tobankii ayuu usoo guuray xaggan muddo uu xanuunsanayo cisaalka ayuu ku jiray dadna shalay ayuu ku dhintay magaalada hargeysa waata axmed si fiican baad usoo koobtay haddaynu dib ugu laabanno xilligii xornimada la qaatay ee midoogii labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurta cumar carte door ceynkaya buu ku lahaa ilaahay u naxariistay
cumar carte qaalib in badan bay b b c dana waraystay intii dambe b b c da aan u shaqaynayay oo barnaamijka qarniga la odhan jiray ee la sameeyey waxaa jirta labadii kun markii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaaskii uu sii dhammaanayay barnaamijyo taxanaha oo ay b b c u samaysay aad buu uga hadlay markaa aad iyo aad bu door ugu lahaa oo dad gobanimadoon ka qayb qaadanayay somaliland xornimadeed si ay u heli lahayd iyo guud ahaan dee midnimadii soomaaliya waxaana uu noqday kun iyo sagaal boqol intuu macalinimu ku bilaabay laakiin markii dambe kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo kontonkii wuxuu ahaa d c ku-xigeenkii buu ahaa ninkii guddoomiye ku-xigeenkii hargeysa oo ilaa markii gobonimada iyo gidi iyo dee uu ka shaqaynayay markii dambena waxa uu noqday guddoomiye degmada ceerigaabo markan dambe ayuu wareegay dabadeetana laba iyo lixdankii laga soo bilaabo markii jamhuuriyaddii dee soomaaliya ay dhalatay ayuu dabadeetana ayuu u wareegay xagga diblomaasiyadda marka door weynba ayuu ku lahaa oo dee gabayadan markan uu tirinayayba waa markaasi hore weeyaane gobonnimada ayay ahayd iyo gidi markaa aad iyo aad baa loogu xusuustay siduu ugu doodayay dee qadiyadaha dalalkan soomaalida ee maqan hadday noqoto soomaali galbeed iyo n f d iyo jabuuti oo dee wuxuu ku lahaa aad iyo aad buu ayuu ugu lahaa dee door weyn buu ugu lahaa cumar carte u doodidooda waata axmed ugu dambayntii saaka ayaa lagu aasayaa hargeysa waqooyigeeda xabaalo ku yaala sida ay sheegeen mas-uuliyiintii loo xil saaray oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda warfaafintu xalay goor dambe hadlay dee wariyo horena waad ahayd qabanqaabada aasku saaka ma socda
qabanqaabada aasku dee way socotaa meel buu laga dareemayaa oo tacsida meel kasta dee cumar carte de shaksiyad caana bay ahayd oo dee soomaalidu xagga siyaasadda ku kala tagtay laakiin xaggan kale dee dhaqan baa jiro oo dee aad iyo aad ba dad badanna way kasoo qaybgelayaan oo gobolada ka imanaya meel walbana tacsi meel ay joogto guda iyo dibadba dalka hooye iyo meel walba loo soo diraya qabanqaabadana aad bay usocota dad badanna imanka taasi way kusii socdaan meesha xabaasho iminka gurigaygan anigoo aan aan aan ku jiro aan laftaydu aan xaafadaha aan degan dadku aad bay usii socdaan o sii tegayaan oo waa kan cudurka de coofiguna uu jiro si laysu sii nidaamiyo digdio madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdina dee tacsiib u diray guddida waa loo saaray qabanqaabo ah oo dee madaxweyne xigeenku cabdiraxmaan cabdilaahi saylici uu madax ka yahay marka aad iyo aad baa dee loo dareemaya magaalada hargeysa iyo iyo dadka soo gelaya gobolada kasoo gelaya aad iyo aad baa loo dareemayaa iyo tacsida iyo gidi iyo qur-aanka laga akriyayo masaajidada iyo gidi waa la dareemayaa oo dee qoyskiisiina aad iyo aad baa guriga halkan gurigooda dee loogu tegayo reer cumar cabtoo gidi dee ay badidoodii joogaan hable iyo wiilalba iyo walaaladii iyo gidi iyo reerkan ballaaran ee reer jirda xuseen oo dee xaaskiisu dee mar reeduna dhimatay allah yarxamu dee ina jirda xuseen bay ahayd marka aad iyo aad baa loogu tacsiideynaya oo dee caa'ilad caanahoo la yaqaano wey